aqwaasha sidaa ay ku tansiisinayaanna aada iyo aad ayay markaa u fara badan tahay oo waxa weeye aslu sunna oo markaa abu zurca iyo abu xaatimba ay leeyihiin waxaa ku taalla markaysaa fahuwa kaafirun kufran yanqulu can ilmillati ka yidhahda qur-aanku waa makhluuq waa kaafirun kufran yanqulu can ilmillati a'imada kale oo badan baa iyaguna sidaas oo kale yidhi qaarkood murtad bay tasriixiyeen yacni waxa weeye hadallo markaa badan oo caynkaasa oo caddaynaya in kufri akbara ay uga jeedaan ayaa jira waxaana si fiican u caddaynaya kitaabka la yidhahdo alcaqiidatu asalafiya fi kalaami rabbi albariya oo marka cabdullahi ibni yuusuf aljudayc yani markaa mas'alada noocaasa waa ku bayaaminayaan waxaanu radinayaa qowlkaas oo aqwaashii a'imada oo asaaliib saxiixa ku soo aroortay uu ku radinayaa aqwaashii a'imada ee caddaynaysa inuu kufriga ay uga jeedaan kufrun yanqulu can ilmilla ayuu soo aroorinaya ha loo raajico marka culamadu waxay ka qabeen in kufri akbara arrinkaasi yahay adilayaa qur-aanku waa makhluuq shan boqoloo caalim in ka badan baa ku fatwootay caynkaas walaqad taqallada kufrahum khamsuuna fi cashri min alculamaai fi lbuldaani yacni markaa konton lagu dhuftay toban waa shan boqol markaa nadmi uu ku sheegayaa markaa yani ibnu lqayim ashaafiyaa alkaafiya marka wuxuu yihi kufriga inay gaala yihiin waxa ku tegey yani konton toban lagu dhuftay bimacnaa shan boqoloo caalim oo culamada markaa buldaanta ka mid a baa ku tegay inay gaala yihiin cidda tidhahdo qur-aanku waa makhluuq haddana iyaday sidaas tahay culamadii may gaalaysiin sababtay u gaalaysiin waayeenna ma aha in kufri asqara arrinkani yahay laakiin waxay u gaalaysiin waayeen waxay tahay in shuruudii takfiirku aynay dhammaystirnayn ama mawaanicdii qaarkood inay joogaan oo nimankan jahli inuu ku kallifay oo garasho la-aani ay jirto culamaa usuugina ay dageen sidaas iyada ayaa markaa waxa weeye loo gaalaysiin waayo ibnu taymiina taasuu tilmaamaya markaasu wuxuu leeyahay yani iyagoo markaa gaalnimada ay dadkii ku khasbeen oo iyagii ictiqaadiyeen oo dadkii ku imtixaaneen oo ku ciqaabeen oo qaarkood ku laayeen oo qaarkood ku xidheen oo qaarkood ku garaaceen oo ay markaa manaasibtii xataa ka safeeyeen oo yidhaahdeen imaam masaajid kama noqon karo ruux odhanaya qur-aanku makhluuq ma aha iyagu lafaantoodu may ictiqaadina kufrigii waxay ku xidheen walaa iyo balaa yani kufrigii iyagu ay u qabeen dee inay caqiida saxan tahay iyagu u haysteen jahligooda daraaddeed walaa bay ku xidheen oo waxay yani markaas sameeyeen inay manaasibtii iyo wax allo wixii markaa shaqo ahaa inay ka safeeyaan wax ictiqaadkaa khilaafsan oo aan wixii aan odhanaynba qur-aanku makhluuq makhluuq weeyaan wixii aan odhanaynin inay dhammaan ka safeeyaan xataa masaajidda tusintiisa oo yidhaha masaajid ma tusin karo waxba ma dhigi karo ma fatwoon karo qadaa ma qaban karo mansib dawladeed ma qaban karo ruuxa aan sidaa caqiidaysnayn marka iyadoo intaasoo dhan ba ay jirto haddana culamadii may gaalaysiinin sababtay u gaalaysiin waayeen waxay tahay nimankan waa niman jahala aan waxba garanayn culamaagu suugna waa qaldeen oo waa kediyeen sidaas aawadeed yani marka waxa uu sheiku leeyahay fayajmacu bayna طaacati illahi warasuulihi fi idhaari sunati wadiin imaam axmed ibnu xambal wuxuu kulmiyey aacada ilahi iyo rasuulkiisa uu ateecayey oo diinta inuu muujiyo ayo sunada iyo wa inkaari bidc bidci jahmiyati mulxidiin iyo bidcooyinka jahmiyada ee mulxidiinta ah inay marka waxa weeye inkiro iyo wa bayna ricaayati xuquuqi lmu'miniina mu'miniinta xuquuqdooda inuu ilaaliyo labadaasuu kulansaday mu'miniintaasi ha ahaadaan imaamiyada ama madaxda ama ha ahaadaan ummadda wain kaanuu juhaalan mubtadiciina wadalamatan faasiqiina haba ahaado haba ahaadaan yani kuwaasi yani markaa qaar wax magarata ah oo mubtadico ah oo daalimiin ah oo faasiqiina haba noqdaan bimacnaa kaafiriin inay yihiin kumuu xukumin ee wuxuu u qabay inay yihiin markaa weli islaamnimadii inay u suganta u baaqi tahay halkaana mas'ale muhima ayaa laga qaadanaya oo waxa weeye waa mas'ale la isweydiiyo ku saabsan shayga jahligaa markuu cudurdaar noqonayo ma wuxuu cudurdaar ka yaho qofka ka baajinaya ciqaabta aakhiro mise wuxuu ka baatinayaa ciqaabta aakhiro iyo in gaal lagu magacaabo labadaba waa ka baatinaya jawaabtuna waxay tahay siday aimada ahlu sunnuu mareen labadaba waa ka baajinaya oo qofku hadduu asalkiisu muslim ahaan jiray hadda ruuxii aan asalka islaamnimo u sugnaanin iyada lama sheegayo ee kufrigiisu asli yahay kaasi isagu waa gaal laakiin ruuxii asalkiisu uu muslim ahaa waxa weeye ciqaabta iyo magaca gaalnimo labadaba waa ka baajinaya waana sida imaam axmed ibnu xambal iyo aimadii ahlu sunne ay mareen weeyi oo nimankii khulafada ahaayee kufriga markaysaga waxaan markaa qaatay ee ictiqaadiyey yani waxa weye may odhan jahligan wuxuu ka baajinaya ciqaabta aakhire laakin waa gaalo laakin waxay yidhahdeen waa niman muslimiina fiskiha ku sugnaadiyo bidco laakin waa muslimiin marka waxa weye waktigii gaalnimo lagu magacaabayay waa uga baajiyeen jahli daraaddeed bayna uga baajiyeen ciqaabtii aakhirana way u baaqanaysaa marka waxa weeye magacii gaalnimo lagu magacaabi lahaana waa ka baaqanaya labadiba markaa sidaas yada ah ayuu uga baaqanaya marka waxa weye calaa kulli xaal aqwaal fara badan oo culamadu sidaas ay ku sheegeen ayaa markaa jirta markaa shayga takfiirka mucayanka ee ruux markaa shaksiya la sheegayo wuxuu isagu u baahan yahay yani marka wuxuu u baahan yahay in shuruudu dhamaystiran tahay in mawaanicdu wada maqan tahay in kufriga laga sheegaya ka sugan tahay awalan shayga gaalnimadee la sheegaya waa in daliil iyo burhaan ilaahay looga haya ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fi burhaan mar labaadka waa inay si sharciya uga sugan tahay oo kutiri kuteen waxa la yidhi sidaasuu sameeyey ama sidaasuu yidhi kutiri kuteenoo aan la isbaatin karaynin yani markaa ma aha ee waxa weeye waa inay tahay wax sharcan wax markaa lagu isbaatin karo oo lagu sugi karo waa inay marka labaad kaga sugnaataan mar saddexaadka waa inay shuruudihii lagu gaalaysiin lahaa waa inay wada dhan tahay mawaanicdii diidi lahayd gaalnimaduna waa inay wada maqan tahay waa inay wada maqan tahay masalan yani marka waxa weeye ruux waalan baa hadlay wada ku hadlay gaalnimo de wuxuu ku hadlayaa waa gaalnimo laakiin isagu gaalmaa oo hadduu muslim isagoo ah waashay xukunkii islaamnimaa baaqi u ah muslimiintu ku jirsan yahay hadda waa marfuuc lqalam oo waxba laga qori maayo rufica alqalamu can alaaa waxaana kamid ah u cani lmajnuuni xataa yacqila waxa dhacday ruux markaa hurdo ayaa markaa gaalnimo ku hadaafay de lama odhanayo waa gaaloobay waxaan wax qasad usoo baxay ma aha qasad wax usoo baxay ma aha marka calaa kulli xaal waa inay shuruuduhu wada dhamaystiran yihiin mawaanicduna waa inay wada maqan yihiin taas yadaa ayaa shardi ah saddexdaa umuurood waa inay leeyihin marka koowaad waa in shayga lagu gaalaysinaya daliil sharci oo cad waa in loo hayaa hebel baa yidhi waa gaalnimo iyo oo inaguna yidhi kaafi ma aho kuma filla waa in burhaan iyo xujo markaa sharciga loo haya mar labaadka waa inay tahay wax markaa uga sugan subuut sharciga waa inay ku sugnaataan oo waxa sharcigu wax ku sugo wax ku sugan waa inay tahay kutiri kuteen laleeyahay sidan iyo sidan baa laga sheegay yani markaa keliya waa inay ahayd marka saddexaad waa inay shuruudii lagu gaalaysin lahaa dhamaystiran tahay mawaanicdiina wada maqan tahay sidaas iyada ah ayaa laga tilmaamay marka calaa kulli xaal dad fara badan waxay cudsadaan aqwaasha markaa culamada ay xukun mutlaqo caama sheegayaan ay leeyihin ruuxa caynkaa sameeya waa gaal markaasa odha eeg uma cudur daarin hadda shiiku y dee uma cudur daarin ruux mucayana shiiku kama hadlin ba shiiku ruux mucayana kama hadlina xukumkii mutlaqa ahaa buu sheegay ha ku kala baxsanaadeen xukumka mutlaqa ah iyo ruuxa mucayanka ah shuruudaha markaa sheegista la sheegayo mawaanicu inay wada maqan tahay sheegista la sheegayo waxaa loo baahanaya marka mucayan laga hadlayo laakiin marka wax caama laga hadlayo mutlaqo xukunka sii daysa waa la iska idlaaqi karaa iyadaan shuruudii waxba la raacin oo shardi ma aha mar kasta in waxa weeye shuruudaha la raaciya samaynaan arag iyadoo marka adilada markaa qaarkood in itlaaqa lainoo sheegay ina aladiina yaakuluuna amwaala yatama dulman inama yaakuluuna fii butuunihim naaran wasayaslawna saciira lama odhan haddaan ka tooga keenin haddaan laga cafinin haddaan caynkani dhicin waay waayo arrin caamaa la sheego iska mutlaqa laakiin mucayankii waxaa loo baahanayaa de waxa wey mawaanicdi ma wada maqantahay shuruudii ma wada joogtaa sidaasaa loo baahanaya marka labadu waa kala duwan yihiin xukun mutlaqa iyo waxa weeye markaa xukun mucayan ku saabsan aad iyo aad baa labadaasi u kala duwan yihin marka labadaa waa in aada loo fahmaa oo markaa loo gartaa iyadoo shaygu gaalnimo yahayba waxaa dhici karta ruuxu inuu gaalnimadii yani markaa si uga baaqdo ayaa suruna mas'aladaa qodobka intaas baan ku dhaafaya kollay mawduuca ku saabsan alcudru biljahli waa mawduucii la ballaaran oo shubuhaad buu iska leeyahay dad fara badan oo wax yaro cuscusabeyna waa jiraa markaa sidaas aawadeed qowl yani markaa mas'alo gaaro siyada aynu uga hadalno bay ku fiican tahay markaa waa eegi doonaa balaada waktiga qodobka markaa kale aynu uga gudbaynaa waxay tahay man qaala aw facala maa huwa kufrun kafara wain lam yaqsid an yakuna kaafira kii yidhaahda ama sameeyo wax gaalnimo ah uu gaaloobay walow yaanu uqasdininba inuu gaaloobay ee waa ku gaaloobayaan waxay culamadu yidhahdeen laba markaa shay baa kala jira labada shay ee kala jiraa waxay tahay laba qasdi weeye oo qasdu lmukafir iyo qasdun lian yakfur labadaasaana dadka qaarkood isku qaldaan oo waxa weeye yacni markaa ma waxaa loo shardinayaa qofku inuu uqasdiyey inuu gaaloobo oo gaalnimada inuu ula yimaado aad gaalowdi ma shardiba mise waxaa shardiga un waxaa mukafirkee lagu gaaloobayo qofku inuu uqasdiyo jawaabtu waxay tahay sida saxiixe markaa waxa weeye xaqa ahi waxa weeye waxaa shardi ah inuu mukafirka uqasdiyo laakiin inuu gaaloobo inuu uqasdiyaa shardi ma aha waayo gaalada badankoodu uma qasdiyaan inay gaaloobaan waxay isleeyihiin markaa muslimiin baa siiyey in badan oo markaa firaqa gaaloobay kamid a qaadiyaaniya baabiya bahaa-iya yani duruusta nusayriyada islaam bay sheeganayaan yani islaamnimana waa ka baxeen oo waa ka dhaqaajiyeen marka waxa weeye ugamana jeedaan oo isma laha badankoodu yani marka aad gaalowdeen isma laha marka culamadu waxay yidhaahdeen yani lama shardiyo inuu uqasdiyo aad ku gaalowdi oo mukhaalafada yani ciqaabta ka dhalanaysa inuu uqasdiyo lama shardiyo waxaa la shardiyaa inuu mukafirka uqasdiyo taasina waxa weeye shaygii qofkii mukhaalafo la yimi oo dhan bay utaallaan gaalnimadoo keliya hataa kuma gaar aha tusaale ahaan ibnu cusaymiin oo kale wuxuu misaaliyaa yani baabka ku saabsan ruuxa mudaahirka ah ruuxii dihaarka la yimi yihi waxa weeye anti calaya kabahri ummi nabigu sala allahu alayh wasalam aayaad baa ku soo degay deedna kafaaradii dihaarka ayaa la amray inuu kafaaro gudo ninka caynkaa yihi marka ninkaasi ma ogeyn kafaaro inuu leeyahay dihaarku haddana waxa weeye isagaan taa ogeyn oo uu ka jaahil yahay oo aan u qasdinin ayaa haddana kafaaradii ku waajibtay kafaaradii waa ku waajibtay waxay kaloo culamadu u daliishadaan maacis ninkii la odhan jiray saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ahaa radia allahu canhu wa ardaah waxa markaa dhacday wuu sinaystay isagoo guur hore soo maray sinadiina waa qirtay muu garanaynin sinada markaa waxa weeye uu isagu sinaystay uu qiranayaa inay u sababayso dhagax in lagu dilo oo rajmi u sababayso muu garanaynin haddana waxa weeye taasi cudurdaar uma noqonin oo mukhaalafadii mar hadduu ogaayo shaygan inuu xaaraan yahay zinadu uu ka warhayey ciqaabta ka dhalanaysa inaanu ka warqabinin cudurdaar noqon mayso nebigu u yimi sala allahu alayh wasalam waxau ihi ya rasul allah waa sinaystay dhowr goor buu markaysa nebigu ka jeestay mar walba waa ku celiyey dabeedna marka waxa way nebigu waa kii ixtimaalaadka markaa yani lacallaka qabalta aw hanasti erayada lamidka waa kii ku yihi aduu markii ugu dambaysay nebigu sala allahu alayh wasalam waa ku yihi markaa ordoosoo rajmiya dhagax kusoo dila dhagaxii markii lala dhacay ayuu xanuunkii haysta adkaysan kari waayey markaasuu cararay markaasuu dabeedna waa ay soo qabteen markaasuu yihi ina qawmii qaruunii wadakaruu ana rasuula allahi kayru qaatili war qoladaydii baa ikhatashay buu yihi oo nin la khatalay baan ahay waa la ikhalday waxaynay markaa waxa weeye ii sheegeen rasuulku inaanu idilaynin ee ugu celiyeen rasuulkii kama yeelina saxaabadii siday dhagixii ugu wadeen bay ku dileen nebiga sala allahu alayh wasalam qisadii baa loo sheegay yacni waxa weeye nebiguna sala allahu alayh wasalam yani muu odhan markaa cudurdaar buu lahaa mar haddaanu ka warhaynin in markaa dil xukunku yahay oo dhagax lagu dilayo cudurdaar bay u noqonaysaa muu odhanin nebigu sala allahu alayh wasalam laakiin maadaama marka arrinku uu iqraarun ku sugnaaday iqraarkiina sidii wax ka noqosho u eg uu hadda tilmaamay yani aan caddayn yani marka waxa weeye maa sii daysaan buu markaa nebigu ku yidhi laakiin waxa weeye muu xanaaqin muu cadool ma yani markaa ma tilmaamin in waxa weye ninkaa dembi in la ahay dilka la dilay waxaasoo dhan ma tilmaamin iyo inuu cudurdaar lahaa toona ma sheegin taana waxaa laga qaadanaya in waxa weeye mukhaalafada inuu qofku og yahay sharciga uu khilaafay inay shardi tahay laakiin waxa ka tartiibsamaya mukhaalafada inuu ka warqabo inayna shardi ahayn saas aawadeed suyuuqi waxa uu ku yidhaahdaa alashbaah wannadaa'ir man calima taxriima shayin wajahila alcuquubata almutarasibata minhu lam yufidhu dalik ninka marka waxa weeye ka warqaba shay marka umuuraha ka midi inuu xaaraan yahay ka warqaba laakiin ka jaahila ciqaabta ka dhalanaysu ka jaahil yahay oo aanu ka warhaynin yani lam yufidhu dalika taasi ma anfacayso waxba uma faa'iideyneyso yani wuxuu og yahay shaygu inuu markaa xaaraan yahay buu og yahay laakiin ciqaabta ka dhalanayso ka jaahil weeye ma anfacayso lama odhanayo mar hadduu ciqaabtii ka dhalanaysay ka jaahil yahay lama ciqaabayo la odhan maayo ee waxa weeye yani waa loo qabanaya shayga marka ruuxan yani ogaa haddaba haddaynu usoo noqono xaggi gaalnimada shayga hadduu qofku garanayo inuu waxaani xaaraan yahay masalan oo kale wuxuu garanayaa ilaahay ama rasuulkiisa in la caayaa inuu xaaraan tahay buu garanaya laakiin maba ogaba calaa sabiil fardi wataqdiim ruux baa la helay aan ka warqabin in lagu gaaloobayo ee isla waa macsiyo ma anfacayso taasiyo jahli cudurdaar baasina cudurdaar wax baasinaya ma aha oo waxaa la odhanayaa mar haddaad ogay shaygan inuu xaaraan yahay xaaraannimadana ugu bareedhay gaalnimo inuu yahay ma ogeyn cudurdaar kuu noqon mayso ee wixii markaa ka dhashaa xaaraanta aada u bareedhay wixii aad ka wixii ka dhasha baad leedahay waxaa la odhanayaa murtad baad ku noqoto waad ku gaalowday baa la odhanaya jahli anfacayo oo wax ka baasinayo noqon mayso mukhaalafadan waxa ka dhalanayaanan ogeyn war inay xaaraanta musamaad ogeyn haa yani bas intaasaa ku filan baa la odhanaya sidaas iyada ayaa la odhanaya waxay culamadu markaa u daliishadeen sida sheekhulislaam ibnu taymiya majmuuc fataawaha mujaladka toddobaad safxadda laba boqol iyo saddex iyo toddobaatan hadaluu soo naqlinayo hadaluu odhanayo oo tilmaamaya qisadii ku saabsanay istihzaada uu daliishanayo qul abilaahi waaayaati warasuuli kuntum tastahziuuna laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum wuxuu leeyahay shay kufriyay la yimaadeen way ogaayeen inuu xaaraan yahay laakiin umay malaynaynin waxan inuu gaalimo yahay marka maadaama aynay u malaynayn waxan inuu gaalimo yahay cudurdaar uma noqono gaalnimadii kama baashi marba hadday ogaayeen xaaraannimada oo istihzaaga sharciga lagu dheeleelaa ama rasuulkii asxaabtiisa lagu dheeleelaa inay gaalnimo tahay mar inay xaaraan tahay mar hadday ogaayeen inay xaaraan tahay mar hadday ogaayeen waxa weeye cudurdaar u noqon mayso gaalnimo markaa umaanu ogeyn inay tahay oo umaanu qasdinin ee way ku gaaloobeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum baa layihi yani marka aayaddaas ayuu u daliishaday sheikhulislaam ibnu taymiya calaa kuli xaal mas'aladu yani marka waa waadix marka labada qasad waa in la kala saaraa culamada qaarkood yani marka hadaladooda hadallo ixtimaal leba waqtiyada qaar ay yidhaahdaan laakiin waxaa lagu xambaaraya culamada ahlusunna inay uga jeedaan uun inuu u qasdiyo inay uga jeedaan mukasirka lagu gaaloobayo masalan ruux markaa jaahil oo aan waxba garanaynin ayaa tusaale ahaan waxaa helay qolyaha kiristaanka dabeedna markaasa waxay yidhaahdeen yani waxay yidhaahdeen aanu lacagtu siinaya ma isku taagaysaa musxafka ma ku joogsanaysa ama ma ku fukaataysa uu markaa wuxuu u qabay ruuxa jaahilkaahi inay waxaas xaaraantu aynay banaanayn laakiin isagu muu garanaynin in waxaani gaalnimo tahay markaasu is yidhi alla de xaaraanta waad ka tooga jeeri doontaae dee intaad caynkaad samayso lacagtaada qaado hal hadhowbu arrinkiisu ku kacay ayuu lacagtii qaatay waxaa la odhanayaa diintii islaamka waa ka ridowday oo waa ka baxday war anigu uma qasdinay inaan gaaloobo war gaalnimo maan mooday waxaas waxba tari maayaan marba haddaad ogeyn in shaygani xaaraan yahay oo xaaraantii aada u bareedhay man calima taxriima shayin wajahila alcuquubata almutaratibata minhu lam yufidhu dalik qofkii ogaaday waa qaacidada aynu suyuudi ka soo noqlina ashbaah almadaa'ir qofkii ogaaday shay inuu xaaraan yahay dabeedna ka jaahil noqday ciqaabta ka dhalanaysa xaaraantaa ma ansaxayso jaahilkaa uu jaahil ka yahay ciqaabta ka dhalanaysa ee marba haddaad markaa u badheeday xaaraanta wixii ka dhashaana waa dushaada oo ma garanayn waxa ka dhalan doonaa waxba kuu tarimaysa lagu odhanaya qaacidada waa la fahmaan kulaya marka labada qasdi calaa kulli xaal saasaa loo kala saaraya qasadka la shardinayo culamadu biqasdin wa macrifa markay leeyihiin waa in shayga lagu gaaloobayo loo qasdiyo laakiin inuu gaaloobo inuu uga teedaa shardi ma aha sidaas aaweed buu sheikhulislaam ibnu taymiya hadalkii aynu ku bilaabnay buu odhanayaa saarim almasluulka man qaala aw facala maa huwa kufrun kafara wain lam yaqsid an yakuna kaafiran id laa yaqsidu kufra axadu ila maa shaa allah hadalkaasu saarimu lmasluulka shaikhulislaam ibnu taymiya uu ku odhanaya dabcaadka qaarkood wuxuu kaga dhacaa boqol iyo toddoba iyo toddobaatan laakiin dabcada markaa waxa weeyaan yani saddexda mujalada hadda mawdicu kaga dhaco ma xasuusto qodobka markaa tobnaad aan tilmaamayaa waxay tahay laa yu'aakadu shaksu bilaazimi qawlihi ila ida calima laazimahu faltajama bihi masaladani waxay tahay qofku waxa markaa uu odhanaayo loo qaban maayo waxa ka laazimaya ee waxa uu ku hadlay un baa loo qabanaya allahuma ilaa waxa loo qaban karaa waxa ka laazimaya haddii loo sheego lagu yidhahdo warniyo hadalkaas tidi waxa ka laazimaya caynkaa iyo caynkaa ou yaba haa waan ogahay inuu ka laazimayo waana u badheeray ama waa aqbalay laazimka markaa waa loo qabanaya hadalkiisa waxa ka dhalanaayo waa loo qabanaya laakiin haddii kale hadalkiisa waxa ka dhalanaayo loo qaban maayo waxaanan baraarujinaya masalada laazimka aada waa in la ysaga hubsadaa waayo waxaa suurowda waktiyada qaarkood in la moodo shay in wax ka laazimayaan oo xaqiiqaduna ay tahay inanu ka laazimayn laakiin shayga ay dhab tahay shayga inuu ka laazimayo qofka looma qabanayo allahuma ilaa inuu markaa waxa weeye shaygaa uu ogaaday in waxaasi ka laazimayaan oo u aqbalay mooyaane masalan hadal buu yihi waxa yuu yihi masalan alraxmaanu cala alcarshi istawa ayuu yihi culwi laguma fasiri karo ee waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weya malaka waqahar ama istawlaa ayaa looga jeedaa yacni waa ka qaalib ahaaday saasaa looga jeedaa markaas saasuu ku fasiray waa taxriif waxaana ka laazimaysaa in markaa la yidhaahdo yacni hadalkaa daahirkiisa nusuusta markaa qur-aanka dawaahirtoodu yani markaa waxa weeye baatil bay markaa sheegaysaa oo daahirkooda baatil baa ka muuqda macnaha ka daahirka ka muuqda waa baatil ciddii markaa daahirkaa ictiqaadisaana waa gaalo marka waxa weeye lawaasimtii ka laazimaysa ruuxu ma ma qaadanin laakiin mas'aladii waa ku tegi laazimkii inta laga dhaliyo haddana laguma xukumi karo inta laazimkii laga dhaliyo laguma xukumi karo qofkana looma nisbayn karo hadalkiisa waxa ka laazimaya allahuma ilaa inuu aqbalo mooyaane hadduu aqbalayada waa gaar inta loo sheego uu aqbalo waa gaar laakiin haddii kale yani markaa looma nisbayn karo ahlu cilmi badan baana markaa waxa weeye tilmaamay masalada laazimka ku saabsan waxa uu yihi sheika la yihahdo abu moxamed cali bni xasmin waama man kafara annaasa bima ta'uulu ilayhi aqwaaluhum fakhaطأu lianahu kadibun cala alkhatmi watakwiinu lahu ma lam yaqul bihi wain lazimahu falam yaxsul calى gayri tanaaqudi faqط والتناقض ليس كفرا بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر وأيضا فإنه ليس للناس قول إلا هو مخالف ذلك القول ملزم خصمه الكفر في فساد قوله وطرقه الفصل في الملل والنحل يعني في الصدحات laba boqol iyo toddoba iyo afar sano daaruljir sabcada ah waxaa kala wili ibnu xasmi fasaxa anahu laa yakfuru axadu ila binafsi qawlihi wa nafsi muctaqadihi walaa yanfacu axada an yucabira can muctaqadihi bilafdi yuxasinu bihi qubxahu lakina almaxkuuma bihi huwa muqtadaa qawlihi sidaas yar awili marka taasina fisalka laftiisa ayuu ku yidhi raqam siima lamaan qorimaa filaya marka waxa weeye calaa kulli xaal ibnu xajmi waxa uu tilmaamaya ruuxa markaa dadka ku gaalaysiyo hadalkoodu waxa uu yani markaa ka dhalanaya hadalkiisa waxa kasii dhalanaya qofka ku ku gaalaysiiya yani waa ges buu leeya khata wey waayo ruuxii markaa khasmigaha ee khilaafsanaa waa midda koowaade waa ku been abuurtay waxaanu odhanna waa ka sheegay mar hadalkiisi wixii ka laajimayo maadaama uu nisbeeyo wili saasuu yihi hadda manuu odhane hadal isiri sidaasaa ka laajimaysuu ku hadlay see weyn waxaad ka sheegtay wuxuu yihi un waa inaad tidhahda waxaasuu yihi laakiin waxaa ka dhalanaysa waxaad dhici karta inaan waxaa u qasdin ama markaa laazimka u mancin lahaa oo odhan lahaa waxaasaa ka laazimay markaas u tidhaahdo uu yidhahdo maya waxaasi ka laazimi maayona laazimkaa waan mancinaya shaaطibi ictisaamka wuxuu ku odhanaya aladi kuna nasmachu min ashuyuki ana madhab almuxaqiqiina min ahli usuli ana alkufra bilmacaali laysa bikufrin fi lxaal yani kufriga markaysaga waxa macaal ku saabsan bimacnaa waxa weeye shaygu waxa ka dhalanaya in lagu gaalaysiiyaa ma aha qofka markaa laguma gaalaysiin karo kayfa wkafiru yunkinu dalika almacaali ashadd alinkari wayara mukhalifahu wayara mukhalifahu bihi wayarwi mukhalifahu bihi le ويرمي مخالفه به تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته ها ويرمي مخالفه به إن تبين إن تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال اعتصام كشاطب يكون من جلسة اللباب تتحدث بقوية الضبائية فقالتها أهل العلم بدن وكلا أيات المامي ابن حجر العيسني وحول لازم المذهب ليس بمذهب الإعلام بقواطع الإسلام بكشيغي جديد بن عبد السلام قواعد الأحكام أي كشيغي ومصالح الأنام لازم المذهب ليس بمذهب أه وحول كشيغي يعني شيخ الإسلام ابن القيم مجمع الفتاوى صدح موضوع وكملة مجلة سنات صدح بقول لا مجلة الصغالية اللبات سنات لبا إلى فرسن مجلة اللبات سنات ومجمع الفتاوى الله بقول يصدبية طبعا إلى الله بقول يستدي سواء علامة ابن القيم وحكوش يعني نظم السافية الكافية واللوازم معنى تراب لذكره من عارف بلزومها الحقان وسواه ليس بلازم في حقه قصة اللزوم وهو ذو تبيان أدو هذا الليل بمركة كوش يجي مركة أهل العلم وعلى كل حال عامة طريقة السلف وحوها إنني اللازمك أقبان روحه إن روح أقبل لازمك أو الله شيغه أو أقبل المهيان سعدي وحاو كشيء كتب كيسا آه ابن عثيمين قواعد المسلحة أيو كشيء أهل العلم صافي عامة الله ثلاثة طريقي سنوضعها إن يفق عليك وأي أهل البدع قرأت الصلاة هذا الكود وحن أو قال لما وكلا جيني شوات الساعة قد أنا أهل البدع ولا ما يقال لك صوح لقدر الشنية إن الوحوية لا جيني وقفت الله قبل أن لقوا قال لك أي مكان لقدر الشنية marka masaladasna waxay ku saabsantahay qofka laazimka waxaa loo qaban karaa hadduu isagu markaa aqbalo oo marka waxa weye laazimkiisu ogaado uu aqbalo markaasaa loo qaban karaa lakin haddii kale looma qaban karo haddii kale yani looma qaban karo marka adigu calaa kulli xaal masaa-isha mawduuca ku saabsan waa badan yihiin mas'ala mawduuc yani yaro ballaaran la jira oo ku saabsan alcudru biljahli oo qofka marka waxa weeye ma loogu cudur daari karaa yani markaa jahli mise looguma cudur daari karo wax gaalnimo ah masalada noocaasoo dad fara badan oo cuskada ayaa jira oo yani marka yidhaahdo waxa weeye qof mushrik ama shirki ku dhacay siday u suuragal tahay in loo cudur daaro oo kufrigii uu uga baaqdo iyo shirkigii kufrigii ama shirkigii inuu ka baaqdaa siday u dhici karta mas'alada inta aanan tilmaamin waxaan ka yaro horaysiin kara waxaan ka yaro horaysiinayaa waxa ugu badan ay cuskadaan waxa weeyaan inay yidhaahdaan ilahay waxau hi in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir maa duna dalika liman yashaa marka maadaama la yidhi in allaha laa yakfir an yushraka bih laba aayadoodoo qur'aani ay sidaa ku soo arooreen laba aayadoodoo qur'aani maadaama ay ku soo arooreen inaanu ilaahay shirkiga dhaafin waxay aada u cuskadaan qolyahan markaa waxa weeye tagsiirka guluwiga ku sameeyey ku salax tegey inay yidhaahdaan yacni shirki inaan la dhaafayn waa muxkam aayadduna waa caam cumuumkaana wax laga reebay ma jiro yacni waxay u jeedaan waa cumuum maxfuud ah oo caamimadiisa baaqi ku ah marka maadaama ay sidaas tahay cumuumkaasi waa maxfuud waxba laga reebi maayo caynkaas iyadaa bay markaa yidhahdaan jawaabta horta inta aynaan yani markaa mas'alada u tataruqin ama aynaan gudagelin wax isweydiin leh shirki aayadda maxaa looga jeedaa shirki iyo kufri sema isku mid baa mise waa kala duwan yihiin ahlucilmigu marka hore waxay leeyihiin laba qowl qowl odhanaya kufri iyo shirki farqaa udhaxeeya oo way kala caamsan yihiin oo shirki kastaa waa kufri laakiin kufri kastaa shirki maaha qowl waa kaas iyo qowl odhanaayo maya kufri iyo shirki waa bimacnan oo wax farqoo udhaxeeyaaba ma jiro waa isku mid mushrik kasta waa waa kaafir kaafir kastaana waa mushrik labadaa qowl baa mas'alada marka hore ku sugan waxa ugu badan ay cuskanayaanna waxa weeye in markaa xagga luqa ahaan inuu farqi udhaxeeyo shirki iyo kufri iyo in waktiyada qaarkood gaalada iyo mushrikiinta laysku cadfo gaalada iyo mushrikiinta in laysku cadfo ahlu kitaabkana markaa kufaar lagu tilmaamo laakiin mushrikiin aan lagu yani magacaabin sida badan intaasaa ugu badan waxay cudsanayaan laakiin calaa kulli xaal mas'alada laba qowl ha ku sugnaadeen laakiin qowlka raajixe qawiga ahi waxa weeye in shirki iyo kufri bimacnan ay soo farqi aan udhaxay oo shirki kastaa kufri yahay kufri kastaana shirki yahay sidaas iyada ah ayaa raajixu yahay marka uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man xalafa bigayr illahi faqad kafara aw ashrakna waxaa laga tilmaamaya kafara wa ashrak waxaana marka ay tahay waktiga la israaciyun baa farqi loo dhaxaysiin karaa haddiiba ay suurowdo in farqi loo dhaxaysiiyo waktigaasaa loo dhaxaysiin karaa lakin haddii kale waa ismacno marka lafteedana waxaa la odhan karaa waa ida ijtamaca ishtaraqa waida iftaraqa ijtamaca haddii waxa weeye isku meel lagu sheego kala laba macnaha lagu kala fasiri laakiin haddii kale meel lagu sheego ka kalena waa iska soo gudageli marka aayadda waxaa la isla ogol yahay in allaha laa yakfiru an yushraka bihi culamada odhanaysa shirki iyo kufri waa isku mid iyo culamada odhanaysa maya isku mid ma ahee shirki iyo kufri waa kala duwanyen labaduba waxay leeyihin halkan waxaa looga jeedaa kufri oo dhan saasay labada qoloba qabaan oo xataa culamada markay kala duwaysoo le laba macnay kala leeyihiin shirkiga iyo kufriga waa kala caamsan yihiin waxay leeyihiin waktiyada qaar baa inta shirki la itlaaqo loo jeedaa kufri oo dhan aayaddanna noocaasay ka mid tahay oo waxaa laga tilmaamaya in allaha laa yakfir an yushraka bihi ay an yukfara bihi in laga kufriyaba ilahay ma dhaafo sidaas iyada ah ayay markaa ku fasirayaan marka culamadu waxay isla ogolayiin kufri oo dhan aayadda in looga jeedo labada qayboodba xataa qolada odhanaysa farqa udhaxeeya waxay leeyihiin hadda waxaa looga jeedaa macno ka caamsan shirkiga oo waxaa laga tilmaamayaa kufri oo dhan saasay leeyihin marka cumuumka aayaddu waxa uu tilmaamayaa calaa haada markaynu ku soconno kufri oo dhan inaanu ilaahay dhaafaynin cumuumkaana taksiis inuu galay waa la ogey laakiin intaan qodolka hore aynaan ka gudbin waxaa raajixaynu leenahay in waxa weeye la yidhaahdo kufri iyo shirki waa bimacnana waa isku mid waxaana u daliila waana sida ibnu xasmi aada iyo aada ugu doodo oo kitaabkiisa markaa fisalkana uu ugu nusreeyey kitaabkiisa fisalka waa kitaab jayid waa fiican yahay oo masaa-isha waxa weeye markaa sida uga hadlaya waxa weye waa fiican tahay waxaan biladilla ayaanu marka waxyaalaha markaa ku dhisaa marka kitaabu istisqal waa la ictimaadi karaa laakiin muxallaha waxaa jirta waxyaalo badan oo dee markaa fiqiga ku saabsan aan la ictimaadi karin oo qalada oo ku dhacay ayaa jira marka waxaa kamid a aayaadka loo daliishanayo قال له صاaحبه وهو يحاaوله أكفرت بالذي خلقك من تراب ثمa من نطفة ثمa سواك رجuلا لakiنa هو الله ربي ولا أشhرك بربي أحadا ninkani waxa uu dasiray قyaamada وdkل جنته وهو ظالم لنفسه قال mا أظن أn تبيd hذه أبدا وma أظن الساaعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدنa خyرا منها منqلبا marka waxa ui wama adunu saacata qaa'imatan qiyaamadu u malay maayo inay dhacayso qiyaamadii u dafiray culamada kala fardinaysa haddaba haddii la eego shirkiga iyo kufriga taas maxay ku magacaabayaan kufrigay ku magacaabayaan shirki ku magacaabi maayaan shirkigana waxay leeyihin waa ilahay oo cid kale lala caabudo marka taasoo kale agtooda waxay ka tahay kufri laakiin shirki agtooda kama aha laakiin aayaadku waxay ku magacaabeen inay shirki tahay iyo kufri labadaba inay tahay qaala lahu صaaxibuhu wa yuxaawiluhu akafarta biladii khalaqaka min turaabin uma min nuqbatin uma sawaaka rajula lakina huwa allahu rabbii walaa ushriku birabbii axada marka dambe xataa ninku waa ka calaacalaya ووثيق بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا marka dambe قيaamada xataa wuxuu ku calaacali doonaa alla maanan ilaahay u sharigiyey ya arrinkaasu markaa ka ka calacalay marka waxa weeye iyadoo qiyaamo la dafiraa lagu magacaabay inay tahay shirki inay tahay oo aayaadka suuratulkahfi ay ku magacaabeen sidaas aawadeed waxaad markaa kutusinaysaa mar haddii bacsiga inkaarkii la dafiraayey shirki lagu magacaabay inuu kufri kastaa shirki yahay baa laga qaadanaya oo haddii la yidhahdo xagga markaa macnaha farqi udhaxeeya kufri iyo shirkiyo sidee marka waxa weeye inuu shirki yahay loogu magacaabay shirkigu wadaajin weeyaan kufri kastaana wadaajin ma ahe waxa la odhanaya mid walba wadaajintu waa soo gudagelaysa haddaad sidaas sheegta ma iga raacno oo wadaajintu waxay ku soo gelaysaa kufri kastoo lala yimaado shaydaan baa lagu adeecay saacadaa shaydaanka la adeecay lafteeda ayaa waxay noqonaysaa shirki in الشhayaaطيna layuxuuna ilى أwliyaaئihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun marka waxa weeye saacada yani markaa cid lagu aطeeco shubahaadkii shayطaanka ee uu xaaraanta ku xalaaleynayey waxa lagu tilmaamay inay shirki tahay shayطaan baa lagu aطeecay alam axad ilaykum ya banي aadam an laa tacbudu الshayطaana inahu lakum caduw mubiin marka waxa weye cibaadada shaydaanka la caabudayaana waa ateecitaanka la ateecayo marka kufri kasta oo lala yimaado shaydaan baa lagu ateecay daacada shaydaanka lagu ateecayna waxay tahay shirki ayay noqonaysaa marka kufri kasta waa shirki xaggii macno ahaan iyo xaggii isticmaalka nusuusta mid walba sidaas iyada abaa loogu isticmaalay marka inagoole labadu waxa weeye waa isku mid waxaynu leenahay haddana qolada markaa tidhi culamada tidhi shirki iyo kufri farqa udhaxeeya waxay iyaga laftoodu leeyihiin aayaddan waxaa looga jeedaa in allaha laa yakfir an yushraka bihi ay an yukfara bihi in laga gaaloobo ayaa looga jeedaa oo gaalnimo oo dhan baa laga tilmaamaya haddiiba xataa lagu socdo qowlkaas idan markaynu garannay mas'aladaas in yani ay saas tahay waxay isweydiin la aayaddan cumuumkeedu ma maxfuud baa oo mid la ilaashayba mise cumuumkeedu maxfuud ma aha oo waa miduu taksiis galay kalley waxaad moodaa mawduucna inuu yaro dheer yahay shubahaadna uu leeyahay marka insha allahu tacaala berri ayaynu isla waktigii bacda duhur ayaynu ka dhigan doonaa halkaasna haynagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxay ugu dambeeyey mawduuca ku saabsan alcudru biljahli waxaynu soo tilmaanay in qofka hadduu yani uu marka hore muslim ahaa asal waxa aynu macduur yahay oo haddii markaa jahli iyo wax lamida cudurdaar uu ku helo waxa uu noqonayaa cudurdaarkaasi mid ka baatinaya cuquubada iyo xukumka gaalnimo lagu xukmiyo labadaba waa ka baatinaya hadduu asalkiisu muslim ahaa yani ciqaabta waa ka baatinayaa jahli hadduu cudurdaar u noqdo xukunka lagu xukumayo gaalnimona waa ka baatinaya laakiin haddaanu asal ahaan muslim aanu ahayn jahligu bimacnaa gaadhitaanka aan irsaaladi soo gaadhin gaalnimo in lagu magacaabayo gaalo lagu sifaynayo inay yihiin kama baatinayso iyadaan rasuulba u imanin bay kufaar yihiin oo mushrikiin yihiin laakiin waxa weeye ciqaabta aakhiro ayay ka baatinaysaa gaadhitaanka aan risaaladii soo gaadhin ilaahay waxau yihi wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcata rasuula labada mas'alo markaa waa laba mas'alo oo kala duwan oo culamadu kala farqiyeen adiladuna marka ay kala saartay in la isaga qiyaas qaataa ma suuragal aha oo in la yidhahdaa maadaama gaaladu intaan rasuulba u imin ay gaalo ahaayeen oo mushrikiin ahaayeen qofkan markaa dadka muslimka sheeganaya ee marka waxyaalo shirkiga ku dhacay oo jahli ugu dhacay jahligaasi hadduu cudurdaar u noqdo ciqaabta aakhirun buu ka baatinayaa ee xukumka gaalnimo lagu xukumayo kama baatinayo la odhan maayo labada mas'alo waa kala duwan yihiin culamaduna waxay ahan qofku hadduu muslim yahay asalkiisa waxa ah annahu macduurun fii khata'ihi wa khalatihi hadduu markaa yani gaal ahaana asal waxa ah annahu gayru macduurin fii khata'ihi wa khalatihi wa jahlihi yani waa laba asal oo kala duwan ahlucilmigu sidaas iyadaa u kala tilmaameen weeye taas iyadaa waa soo ishaarnay labada mas'alona taasay u kala duwan yihiin masalada ku saabsan alcudru biljahli intaynaan gelin waxaan ka yaro hormarinayaa marka ugu horeyso maxay ku sugnaataa islaamnimadu oo qofku muslim muxuu ku noqonayaa mise maxaanuuse ku noqonaynin mas'alada khilaafka ku saabsan alcudru biljahli wuxuu gelayaa marka dambe qofka islaamnima ma u guntantay mise umaba guntanin yacni dadka qaarkood mas'aladii halkaasa bay u celinayaan oo ruuxi hadday ku arkaan waxyaalo markaa kufriya isagoo la imanayo waxay leeyihin markii horeba islaamnima uma sugnaanin waayo waxaa loo shardiyaa markaa shahaadada tawxiidka shuruud baa loo shardiyaa shuruudii markii horeba ma oofsanayn laakiin ahlu cilmigu saa ma qabaan culamada markaa ahlu sunnuhu ma qabaan yani sidaas waxay qabaan qofku hadduu ashahaato ashahaada inay islaamnimadu ugu sugnaanayso islaamnimadaa ku sugnaanaysana waa islaam xukmi ah yacni waxa kala duwan saynu horaba usoo sheegnay iimaan xaqiiqi iyo iimaan xukmi iimaanka xaqiiqiga ahi yacni umuuro dhowroo la isu geeyey ayuu ka kooban yahay waana iimaanka qofka aakhiro anfacaya iimaanka xukmiga ahina isagu wuxuu ku sugnaadaa islaamnimo in loo xukumo weeyaane fil axkaami dunyawiya taasi waxay ku sugnaataa iqraarka uu shahaadateynka qiro ama wixii kale markaa macnaha shahaadateynkaoo kale lamida ee tilmaamaya inuu islaamnimadii ajiibay ama aqbalay yani markaa tilmaamaya oo inuu yidhahdo ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasuulu llah waxaa la odhanayaa islaamnima ugu sugnaanaysa ayaa la odhanaya hadduu kaafir asliga ahaa oo u ashahaato hore aanu u ashahaadan jirin waxaa la odhanayaa islaamnima uga sugnaanaysa haddii uu markaa shahaadada tawxiidka qiri jiray ashhadu an laa ilaaha ila allah o aanu risaalada nebiga qirsanayn wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah daritaanka uu ku daray islaamnima uga sugnaanaysa islaamnimo ayaa ugu sugnaanaysa waxa uu shaafici sheegay qolo kamida ahlu kitaabka oo qaba muxamed inuu yahay rasuul ilaahay laakiin waxay leeyihin carab baa si gaara loogu soo diray marka imaamu shaafici waxa uu yidhi qoladaasi ilaa ay ku dalaan ilal khalqi jamiican ma islaamayaan oo markay yidhahdaan ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamedan rasuulu llah ila alkhalqi jamiican markay sidaas iyada ay yidhaahdaan bay ku islaamayaan oo muslimiin ku noqonayaan kuwa marka murtadiinta ku saabsan ee diinta ka ridoobay haddii waxa ay ku ridoobeen ay tahay shay markaa waxa weeye waajiba oo waajibnimadiisii ay dafireen ama shay xaaraana oo ay xalaashadeen oo xalaalnimo ka ictiqaadiyeen waxaa markaana islaamnimadu ugu sugnaanaysaa wixii gaalnimadiisa waajibiyey inuu ka noqdo oo hadduu marka waxa weeye gaalnimadiisa ay waajibisay waajib uu dafiray waajibka waa inuu qiraa ilaa waajibkaa qiro muslim noqon maayo haddii gaalnimadiisa ay keensatay xaaraan uu u ictiqaadiyey inay xalaal tahayna ilaa uu yidhaahdo waa xaaraan kuma islaamayo shahaadateynka taasna ahlucilmigu saasay u tilmaameen bagawi iyo marka ahlucilmi fara badan oo kaleba sidaas yadaabay u sheegeen waa mas'alo ahlucilmigu ay aada iyo aad yani marka u tilmaameen culamada markaa sidaas u tilmaantayna waa fara badan tahay kutubtana saasay mudawan marka ay ugu tahay oo baqawi wuxuu odhanaya alkafiru ida kaana wasaniyan aw sanawiyan wasaniyan waa mushrigi sanawiyanna waxa waa kuwi majooski laa yuqaru bilwaxdaaniyati faida qaala laa ilaha ila allah xukima biislaamihi uma yujbaru calaa qabuuli axkaami alislaami wayabra'u min kuli diinin yukhalifu diin alislaam ama man kana muqiran bilwaxdaaniyati munkiran linubuwati fainahu la yuxkamu biislaamihi xata yaqula muxamada rasuulu llah fain kana yctaqid ana risaalaة اmuxamadiyaةa ilى اlcarabi khaaصaة fala budda an yakuna ilى jamiici اlkhalqi fain kana kufruhu bijuxuudi waajibi aw istibaaxati muxarami fayaxtaaju an yarjica can ma اctaqadahu fatxu lbaariga mujaladka labiyo tobnaad saddex boqol iyo sagaal iyo afartan xadiiska raqamkiisu yahay lix kun sagaal boqol iyo shan iyo labaatan hadalkan shabaha waxaa lagu arki karaa yani kutub badan oo kale oo qoraysa oo uu ka mid yahay sharxu muslimka nawowi mujaladka koowaad laba boqol iyo toddoba uu ka mid yahay muqniga ibnu qudaama mujaladka tobnaad afar iyo sagaashan mas'alada toddoba kun boqol iyo labiyo toban dabcadda daarufikri manaaru sabiilka mujaladka labaad afar boqol iyo toddoba ilaa afar boqol iyo sideed maktab islaami kay daabacday rawd murabac sharxu zaad mustaqnac mujaladka labaad saddex boqol iyo afar iyo sagaashan daarukutub cilmiya ajura saniya mujaladka tobnaad boqol iyo sideed iyo konton dabcada markaa sagaalaad adurr saniya mujaladka sagaalaad laba boqol iyo sagaal iyo soddon ilaa laba boqol iyo koob iyo afartan mujaladka labiyo tobnaad afar boqol iyo sideed iyo toban ahlucilmi badan oo kale oo markaa sidaa u sheegayna waa jiraan marka waa mas'ala ahlucilmigu ay aada iyo aad yani markaa u tilmaameen marka mas'alada iyada ku dheeraan mayno waxaana laga daliishanayaa qofku hadduu waxa weeye shay yani markaa gaara hadduu ku gaaloobay oo murtad ku noqday waxa inuu ku gaaloobay inuu ka toobad keenaa ama ka soo noqdaa inay tahay waxa uu ku islaamayo waxaa laga daliishadaa saxaabadii rasuulku sala allahu alayhi wasalam markay murtadiintii la dagaalamayeen musaylamat alkadaab iyo raacay iyagoo murtadiintu ashahaadanayo ashhadu an laa ilaha ila allah ashhadu anna maxamedan rasuullah odhanayo ay la dagaalami jireen marka waxa weeye waxay u qabeen inaan markaa ashahaada ay ashahaadanayaan aynay ku islaamayn oo ilaa musaylamo ay ka gaaloobaan inaan islaamnima u guntamaynin marka shay mucayana qofku hadduu ku gaaloobo shaygaa mucayankaa toobadkeenka uu ka toobadkeena islaamnimadiisu ku xidhan tahay laakiin waxa weeye kun goor ama marka aalaaf almaraat ama alfa alfa mara malyan goor hadduu ashahaato ashahadii islaamnimu isaga uguuntami mayso waa marka uu murtad yahay oo shay mucayana uu ku gaaloobay shaygaa mucayanka uu ku gaaloobay waa inuu ka toobad keenaa waa inuu ka toobad keenaa sidaas aawadeed qisada ay sheegaan yani shaaficiyada qaarkood ay soo arooriyaan oo yidhaahdaan imaam axmed ibnu xambal iyo imaamu shaafici baa munaadarooday oo yidhi markaa shaafici baa ku yidhi axmedow qofka markaa taariku salaadka haddaad tidhi waa gaal muxuu ku islaamaya oo yidhi wuxuu ku islaamayaa shahaadateynka ow dabeedna i shahaadateynki waa daa'imsan oo mar walba waa leeyahay uu yidhi wuxuu ku islaamayaa siday u nisbeeyeen salaada inuu tukado oo weli markaa salaada gaalku tukado lama aqbalo ay shaaficiyadu yidhahdaan dabad imaam axmed baa aamusay oo yani ay u wadaan shaafici baa haalib noqday yani markaa qisada noocaasi horta waa qisa daciifa oo sanad ahaan ma asixin waa marka labaade mas'aladu culamada qabta in waxa weeye saariku salaadku tarkiga salaada uu ka tegay inuu ku gaaloobay waxay leeyihiin ficilka uu salaada sameeyo oo uu ka toobad keeno salaad la-aantii taasuu ku islaamaya iftaalna masalada kuma sugnaa waxay lamid tahay masaa-isha kale marka aynu soo sheegnay lamid tahay waxaana daliil u ah fiqiga saxaabada ayaa daliil u ah shaaficiyaduna kutubtooda saasay ugu tansiisiyeen marka sidaas aawadeed markaa ibnu subki iyo dabaqaadka markaa qisada noocaasa aroorinta uu kusoo aroorinayo ku buunbuuninayo maxal ma laha wakadalika sheekh alalbani taariku salaadka risaalada la yidhaahdo qisada waa kusoo aroorinayaa wuxuu odhanayaa yani markaa waxay qisadani markaa sanadkeedu daciifba ha ahaatee laakiin mashaayikhda odhanaysa yani taariku salaadku waa gaal ayay markaysa waxay markaa ku noqonaysaa mulzam oo waa su-aal hortaala laakiin calaa kulli xaal waxay leeyihin culamadaasi ishkaal ma laha masaladu waxayna ishkaal ku lahayn masalada shaaficiya iyo keyrkeedba sheegeen ee ku saabsan qofku hadduu shay mucayan oo gaara ku gaaloobo waxaa gaarka uu ku gaaloobay toobadkeenka uu ka toobadkeene ka soo noqdo ayuu ku islaamaya daqawi waa siduu u sheegay waa siday markaa culamada kale u sheegeen marka mas'alada noocaasina mas'alo yacni ishkaal leh ma aha shaaficiyaduna markaisaga caynkaas ayay markaa u tilmaameen oo baqawi weyne ka soo noqday culamada shaaficiyadu ka mid yahay yani markaa nawowi ibnu xajar yani saasay u tilmaamayaan ibnu xajar alhaytami zawaajirka wuxuu ku odhanaya man ataa bishahadatayni caadatan walam yarjic cama qaala laa yartaficu lkufra canhu gaalnimadii markaa ka kor noqon mayso markaa zawaajirku ku odhanaya mujaladka labaad safxadda saddex boqol iyo lix iyo lixdan marka calaa kulli xaal wax ilzaama oo markaa mas'alada oo ka soo aroorayo weyni ma jiro fiqigii saxaabadana u daliila waayo saxaabadu iyagoo markaa yani musaylamat alkadaab iyo raggiisii raacay ayaa shahaadanayaan oo leeyihin ashhadu an laa ilaha illa u ashhadu anna maxamedan rasuulu llah ayaa haddana waxay ictiqaadsanaayeen inuu musaylama rasuul yahay marka waxa la yidhi ilaa ka noqotaan inuu musaylama rasuul yahay ilaa ka toobad keentaan oo tiaadaan rasuul ma aha kuma islaamaysaan waayo dee kufrigan marka waxa weeye qawligay ku hadlayaan kufri ictiqaad baa u weheliya oo had iyo jeer wuxuu laasimsanayaa kufr caqiida ah oo weheliye ayuu laasimsanayaa marka markaynu tilmaamaynu leenahay camal waa lagu gaaloobaana camalkaas ilaaba ilaa wuxuu laasimsanayaa kufri baatina oo qalbiga ku jira ayuu laasimsanayaa siday ahlucilmiga u tilmaameen sheikhulislaam ibnu taymiyana uu tilmaamay oo marka uu sheegayo acmaasha daahirkaa gaalowga lagu gaaloobayo wuxuu odhanaya fainamaa dalika likawnihi mustalziman likufri lbaatini buu odhanaya yani markaa saasuu majmuuc fataawaha yani ku odhanaya mujaladka afar iyo tobanaad wakadalika yani markaa culamada kalena saasyadaabay markaa u tilmaameen oo ay markaa u sheegeen marka waxa weeye qowlkan uu odhanayo waxa weheliye caqiide kufriya wehelisa oo marka waxa weeye markaa ku lamaan ayaa markaa jirta oo ay markaa daliil u tahay qowlkan ama camalkani daalli uu yahay laakiin markaynu sheegayno leenahay camalkoo keli uu ku gaaloobaya waxaynu ka wadnaa yani shaygaa kale haba raaca ee shardi markaa inuu muuqdo oo la isbaatiyo inuu sidaa ictiqaadsan yahay shardi uma aha waxa lagu gaalaysiinayo oo marka masalan kii waxa weeye rasuulka caayey ama ilaahay caayey inuu caayaa kama suurowdee iyadoo qalbigiisu khariban yahay mooyaane alaa ina fi lqalbi mudqatan idaa salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasada fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbi qalbigu markuu fasahaado ayaa camalkii iyo daahirkiina xumaanayaan marka qalbigu markuu yani noqdo mid xun oo kharaab ah markaasaa waxaa ka soo baxaya wax kharaab oo xun baa ka soo baxaya qalbigii marka ictiqaad kufriyo gaalnimo markuu ku jiro ayaa jawaarixdiina waxaa ka dhacaya wax xun oo gaalnimo ah baa ka dhacaya marka waxa weeye calaa kulli xaal taas waa laasimsanaya marka yani sheekh xakamina waa ku tilmaamaya kitaabkiisa leeyahay calaamu sunati almanshuura oo marka uu ka soo waramo waxau odhanayaa kufriga yani lagu gaaloobayo sabu rasuul iyo marka waxaweye sabullah iyo ashyaada lamidka ah yani waxa weeye camali ma aha buu odhanaya ila likawniha waaqicatan yani markaa fi lcamali daahiri laakiin waxay laasimsanaysaa ictiqaad kufriyo xun bay laasimsanaysaa marka waxa weeye masale yani koore la qaadiyaba masalana raac kufrigaa daahirkii muuqa yaabo qofka ka dhacii bikastin oo macrifa uga dhacay isagaan halmaan iyo wax lamida ahayna lagu ikraahin can dawaaciya ilaaba ilaa kufri baatinina waa weheliya ilaaba ilaa kufri qarsoon oo ictiqaadiya oo qalbiga ku jiraana waa weheliyaa sidaas yadaabay ahlucilmigu yani u taqriirinayaan marka xaaladan uu shahaadada markaa uu odhanayo dee waxaa lagu xisaabinayaa haddii meeluu kaga noqdo oo kaga toobad keenay aan la ogeyn caqiidadii kufriga ahaydee uu sheegay inay qalbigiisa ku jirto u musiruu ku yahay de marka uma guntamayso shahaadadii shahaadadii uma guntamayso marka iyagoo sidaa u ashahaadanaya ayaa mar hadday ictiqaadsanaayeen musaylama rasuul ah saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ijmaac bay kula dagaalameen waynay ku gaalnimo xukmiyeen waynay ku gaalnimo xukmiyeen marka taasi waxay kutusinaysaa inaanu shahaadada kaa shay mucayana ku gaaloobay inaanu shahaadateynka ku islaamaynin ee wixii gaalnimadiisa waajibisay inuu ka toobad keeno ayuu ku islaamaya masaladaas waa masale muhima oo masalan tilmaanay laakiin waxay ku saabsantahay waa ciddii wax mucayana yani markaa ku gaalowday ayay markaa ku saabsan tahay ama waxa weeye dadka kale ee waxa weeye gaalada iyagu ahaa ciddii aan ashahaaday jirin shahaadada inuu ashahaato ashhadu an laa ilaha illa allah haddaanu odhan jirin waa ku islaamaya hadduu laa ilaha illa allahu odhan jiray oo aanu muxameda rasuulullah ku dari jirin inuu yidhaahdo wa ashhadu ana muxamedan rasuulullah buu ku islaamaya hadduu risaalada rasuulka inay khaaska ay ka ictiqaadsan yahayna inuu waxa weeye yani markaa risaaladii rasuulka inuu caamnimadeeda markaa sheego u yidhahdo ilan khalqi jamiican inuu ku islaamaya siday naskaynu akrinayba uu tilmaamayey sidaas iyada ah ayaa islaamkoodu markaa uu ku xidhan yahay oo markaa uu ku islaamaya culamaduna arrinkaa waa isla ogol yihiin wax khilaaf oo kale ku sugan anigu ma ogin marka waxa weeye calaa kulli xaal dadka haddaba waxa weeye markaa aan murtadiinta ahayna iyagu yani markaa aan riddo kasoo islaamaynin ee sidooda marka waxa weeye markaa u islaamaya iyagu shahaadateynku way ku islaamayaan noocay doonanba ha noqdaane markay shahaadateyn ku islaamaan qawlka uu shahaadateynka qiray keliya islaamnimo loogu sugaya islaamnimada loo sugayana waa islaamnimo xukmi ah ama waa iimaan xukmi ah oo nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi ayna allah ayuu jaariyadii inantii ku yihi waxa uu ku yihi ayna allah qaalat fi sama qaala man ana qaalat rasuul llah qaala actiqha fainaha mu'mina marka iimaanka waxaa looga jeeda iimaan xukmi oo waata markaa yani imaam axmed ibn xambal imaam ahli sunati waljamaca waa ki yihi yani xukmuha xukmu lmu'mina ayaa loo jeedaa marka iqraarka keliya ayuu markaa ku islaamaya culamaduna saasay u tilmaameen bal nuquushooda wax kamida aan akrino culamada sheegtay waa fara badan tahay qaarkoodna ijmac baabay ku tilmaameen mas'aladaas waxaa kamida ibn manda kitaabkiisa wuxuu u baabaystay dikru ma yadulu cala ana qawla laa ilaha ila allah yuujibu isma alislaami wa yuxarimu maala qaa'iliha wa damih markaasuu wuxuu sheegay xadiidkii miqdaad ayuu sheegay qultu ya rasuula allah ara'ayta in ikhtalaftu ana warajul min almushrikiina darbatayni faqaطca yadii falama hawaytu ilayhi liadribahu qaala laa ilaha ila allah aqtulhu am adachu qaala bal dachu xadiidkaa bukhaari iyo muslim soo wariyeen buu ibnu manda soo deliishaday saasaanu baabaystay odhaahda uu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo hadduu mu odhan uu ictiqaadiye iyo wax kale ma raacin iyo shuruudo kale odhaahda uu laa ilaaha ila allahu yidhaahdo keliya ayuu muslim ku noqonaya shuruudahan markaa shuruudu laa ilaha illa waa shuruudo sax ah shuruudaha caynkaasi adilay leedahay sharciga oo markaa kitaabka iyo sunnada laga daliishaday ayay leedahay yani shuruud shuruudu laa ilaha ila allah yani shuruudana waxay ku kulmiyaan laba bayd bay ku kulmiyaan cilmun yaqiinun cilmun yaqiinun cilmun cilmun cilmun yaqiinun wasidquka mac mala way iga baxsadaan sila ila abyaadi waxay marka ahayd cilmiga inuu laa ilaha illa allah u aqoon yeesho inuu yaqiiniyo inuu maxaba iyo jacayl la yimaado ilaahiyo rasuulkiisa inuu waxa weeye sidqii ay dhab ka tahay oo aynay been ka ahay inuu tasliim la yimaado inuu inqiyaad la yimaado oo uu qalban markaa u hogaansamo xagga qalbiga uu uga hogaansamo inuu markaa qabuul ula yimaado shuruudda caynkaasa inuu ka kufriyo waxa la wixii la caabudo